maamulka galmudug ayaa dadaallo xoogan waxa ay ku bixinayaan sidii loo xalin lahaa caqabadaha ka dhashay biyola-aanta iyo abaarta saameysay deegaano badan oo ka tirsan gobolka mudug tallabadan ayaana qeyb ka ah qorshaha ballaaran ee lagu xoojinayo adeegyada as-aasiga ah ee bulshada iyo ilaalinta deegaanka kayadka biyaha ayaa laga hirgeliyey meelaha ugu muhiimsan ee ka tirsan gobolka mudug oo iyaduna laga faa'iidaysanayo halka ay ugu badan tahay biyola-aanta ugu horeyn dadka deegaanadan laga hirgeliyey kayadka biyaha ayaa u mahad celiyey maamulka galmudug
meel shaqadaani inta la qabta aad bay u wanaagsanta wax dhibay kama jiraan baaga dadka deegaanka waa ku qancay haanta waa ku qancay waastooyinka waa ku qancay in allaale intii la qabta dadka deegaanka waa ku qancay aad bayna u soo dhoweeyeen aad bayna dalka wax u taraysaa iyo meesha meeshaan meelo badan baa hoos taga aan wax biyaa lahayn ceelkaana biyo waxa u ahaa matoor xaraare ka batay oo macaa wejiga marka la warsado buurar ka soo baxaan dadka baa biyo u ahaa halka kan markii la arkay marka aad baa lagu qancay in aad looga faa'idaysto mashruuc hadda ka hor noola fuliyo deerkudhac meel la yidhahdo ah biyaheedii waxaa caba budbud ceeldibir ceelka la yidhaahdo afbarwaaqo ceelka la yidhahdo jimaale aad bay mataqaana uga faa'idaysan saddex meelood meesheedna ma dhammaa meeshaan tanoo marka biyo galaan waxaan u malaynaynaa inay xataa ilaa ka halkacda ka faa'idaysato ilaa meeshaan oo kale weli lama waxayna meeshaan oo kale marka raggii waxeeyey ragga ka soo shaqeeyey hay-addu noo keentay aad bay u mahadsan yihin meeshatan ka soo shaqaysay ama dowlad ha ahaato ama hay-a ha ahaato ama haddii shaqaale ama kamberi ha ahaado oo ka soo shaqaysana waa u mahad celinaynaa iyagana boqolkii boqol baan u mahad celinaynaa haddaan deegaanka xogoodnahay waxaa weeye sida shaqada loo qabtay ama hadda ay u socoto aadaan ugu faraxsannahay oo haddii ilahay kuuna yahay biyaha iyo kaydkan loogu dadaalay waan u mahad celinana waana ku gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee dhanka samafalka mudane bedel sheekh liibaan ayaa dhankiisa ka hadlay muhiimadda ay leedahay mashruucan mashruucan runtii wuxuu ka mid yahay mashruucyada loogu talagalay waxaa layihahda dadka xoolo dhaqatada ah oo la rabo in dadka ay xoolo dhaqatadu ay ka faa'iidaystaan oo biyuhu muddo dheer ugu kaydsamaan si xooluhu ay cunadii iyo biyihii isku helaan meelaha qaarna aan rabno mashruucan laftigiisa maadaama mashruucu ballaaran uu yahay in xoolodhaqato beerarey laga dhigo beero xataa laga sameeyo meesha u dhow oo maadaama biyo badan uu qabanhayo mar labaad mar saddex waxaan u mahad celinaynaa kambaniga dhisay hawshaan iyo african development ban iyo igad iyo dowladda galmudug oo runtii mas-uuliyad gaara iska saartay taa ka gadaal waxaan rabnaa inaan raacno xaqiijinno maanta goobjoog inaan ka nahay in kambaniga hydrom hon uu fuliyey mashruucaas oo runtii gebagebe ku dhow yahay ilaah idinka aad iyo aad uga mahad celinayna runtii waxayna tusinaysaa khibradooda muddada dheer ee dhowr iyo tobanka sano ka badan ay ka shaqaynayeen east africa oo dhan gobolka mudug ayaa ka mid ah deegaanada ay sida weyn u saameyso abaarta inta badan laga soo wariyo in deegaanada fogfog ee gobolka ay ka jirta xaalad biyayare